alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin walaalayaal waa mowduuc la xiriira magaalada madiinatulmunawara maadaama magaalada madiinatulmunawara ay tahay madiino taariikh weyn leh ay tahay magaaladii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku qaatay noloshiisa intii dambe oo dhan oo tobankii sano u dambeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadaa uu ku noolaa maadaama ay tahay magaalada qur-aanka madaniga ah uu ku soo degay iyadaiyo nawaaxigeeda ee qur-aanka bacdal hijra soo degay baa qur-aanka waxaa la yihahdaa madaniga ah magaaladaas madiinatul munawara magacyo badanna way leedahay magacyadeeda waxaa ka mid ah almadiina magaaladaas waxaa ka mid a magacyadeeda daaba waxaa ka mid ah dayba waxaa ka mid ah addaar waxaa ka mid oo awal la dhihi jiray yathrib yathriba oo qur-aankaba lagu sheegay laakiin axaadiida soo aroodhay qaybo ka mid a waxay tilmaamayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi yaquuluuna yathrib dadku yathrib ay dhahayaan wahiyal madiina waana madiina macnaha magacaas ee qur-aanku ka xikaayoonaya ka warramayey magacyadan aan la jeclaysan oo dhan nebigu waa bedeli jira calayhi salaatu wasalaam marka magaaladaas madiinatul munawara magacyo badan bay leedahay sidaa marka ay tahay waa magaalo xaramkii labaad ku taalla oo xaramkii madaniga ahaa ee xaramkii makiga ahaa waa xagga mako xaramkaana madiina ku taalla waa xaramkii madaniga ahaa marka ay marka xujaydu xajka dhammaystaan iyo cumrada ayay magaalada makaadinto ka tagaan magaalada madiinatu rasuulilaahi bay aadi jireen haddana waa sidii waxaa keliya oo hadda jira inayba dhacdo in lagu sii hormaro xajkii iyo cumradiiba ka hor in gaadiidka iyo diyaaradaha ay marka horeba madiinatul munawara ay xujaajta iyo muctamiriinta qaarkood kuwa sii hormaraan labadaba waa la ogolya marka dambe in lasoo maro iyo marka hore in lagu hormaraba halkaa markay dadku tagaan madiinatul munawara tagaan masaajidkii nebigay ku tukanayaan calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed bay siyaaranayaan oo salaamayaan saxaabadii rasuulka iyo mu'miniintii kaloo halkaa ku jidhay bay siyaaranayaan oo salaamayaan siyaaradan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa min ahami alqurubaat buu yidhi alimaamu nawowi waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado waxyaalaha ugu muhiimsan wa anjaxi lmasaaci waxyaalaha loo socdo waxyaalaha ugu libaanidda badan wey sidaa marka ay tahay haddee masaajidadii loo safrayey oo rarka loo adkaysanayey mid ka midana meesha waa ku yaallaayo waa masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo inuuba niyeysto inuu xataa niyadii jamciyo waa muhiim sidaa marka ay tahay waxaa fiican inuu qofku badiyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo salaamta intaa uu waddada sii socdo ilaa uu ka gaaraya halkaas qofku markuu madiino tago waxaa fiican inuu magaalada sharafteeda iyo fadliga ilaahay siiyey iyo meesha adduunka ugu fadliga badan inay tahay bacda maka maka dabadeed inay tahay inuu qalbigiisa kusoo xaadiriyo ha jireen culimo dhahaya madiina ugu fadli badan laakiin sida xooga badan makaa sii fadli badan xagga magaalo ahaanta iyo xagga xaram ahaanta markaa meesha madiinatul munawara sharafta weyn oo kaleo ilaahay siiya waxaa ka mid a nebi maxamed inay noqoto meeshuu u haajira calayhi salaatu wasalaam meeshuu noloshiisa intii dambe ku qaatay meeshii ilaahay qadaray in nebiga calayhi salaatu wasalaam dhimashadiisii ka bacdina lagu aasay markaa markuu qofku dhulkan tago waa inuu aysan la noqon dhul caadi oo uu iska dalxiis ku tegay iyo booqashe oo uu ogaado magaaladan iyo aayaadka ka hadlaya iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qisooyinkii ka dhacay iyo diinta islaamka dowrkii weynaa ay kasoo qaateen dadkii halkaa loogu tegay reer ansaareed aws iyo khasraj iyo wixii la mid a waa in tacdiimka iyo xurmada iyo sharafta makaanku uu leeyahay waa inuu qalbiga gashado waa inuu tacdiimka iyo qadarka ilaahay siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee uu maaragtay qofkii qalbigiisa ku jidho waa inuu macaasiyi xumaan iska ilaaliyo magaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan ilaahay ku caasiin nabiyulaahi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ousan ku caasinin isagoo magaaladiisi jooga iyadoo cisyaanka iyo xumaanta marnaba aan la ogolayn magaalada marka fadligeeda axaadiis badan baa ka hadlaysa nabigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa axaadiis saxiixa waxaa ka mid a nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man istataaca minkum an yamuuta bilmadiina qofkii awooda madiina inuu ku dhinto ha sameeyo macnaha ha dego hade qofku isagu meesha u degan yaha marka dambe waa ku dhimanaya haddii ilaahay u qadaro fa innii ashhadu liman maata biha waxaan u markhaanti kacayaa qofkii ku dhinta waa u markhaanti kacaya xadiidu ibnu maaja wey xaadiida kaleo imaamu bukhaari muslim ay kala wariyeen waxaa ka mid a xadiid nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yasbiru axadun qof kuma sabro calaa la'waa'iha magaalada madiina dhibaatooyinkeeda haddii dhibaata soo gaadho xanuun ku qabto dhaxan ku qabato wax kale ku gaaraan noloshiisu si noqoto qof kuma sabro arrinkaas wixii ku yimaadaba oo fa yamuuta markaa uu dhinto madiina ku dhinto ilaa kuntu lahu shafiican waxaan ahaanayaa mid u shafeeca aw shahiida mid u markhaanti kaca yowma alqiyaama qofka muslimka ah weeyaan ilaahay rasuulkiisa u shafeecaya una markhaanti kacaya magaalada madiina axaadiida ku soo aroordhay xadiid ka mida wey waxaa ka mid a axaadiida xadiidkii sacad ee nebigu uu yidhi nebigaan maqla calayhi salaatu wasalaam nebiga odhanaya laa yakiidu ahla almadiina madiine ehelkeeda dhagar iyo makri uma sameeyo axadun qof qof shirqool iyo dhagar reer madiina uma sameeyo ilan maaca ilaa qofkaasi waa milmaa oo waa dhammaadaa kamaa yanmaacu lmilxu filmaay sida milixu ugu milmo biyaha haddii milixa biyo ku dadhid waa ku qasmayaa milixi waa dhammaanayaa biyo isku bedelayaa isagiina meesha waa ka baxayaa qofkii reer madiina dhagar ku sameeya ama makri ku sameeya isagaa baaba-aya makriga iyo dhagartuna isagay ku noqonaysaa walaa yaxiqu lmakru sayiu ilaa biahlih waxaa ka mid a axaadiida soo aroodhay ee magaalada madiina sharafteeda nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu yidhi ina aliimaana iimaanku laya'rizu ila almadiina magaalada madiina intii kaaba u dunmayaa aakhiru zaman meelaha u dambaysa oo iimaanku ku dambaynayo waa magaalada madiina magaalada madiina ka mid ah iimaanku madiinu isku soo uruurinayaa kamaa taarizu lxayatu sida abeesadu ay ugu soo uruurdho ama iskugu duuduubto godkeeda ilaa juxriha sida abeesadu iyo masku godkiisa iskugu laalaabo iskugu uruuriyo saasoo kale a iimaanku magaalada madiina iskugu soo uruurinaya xadiidkaasna hadda waa xadiidka lagu qoray marka masaajidka nebiga agashid qeybtii hore oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisa jidhay derbiga ka dhisan rawdada iyo marka la agmarayo baabu ziyaara ziyaarada nebiga la ziyaaranayo lagu sii socdo ayaa halkaa lagu qora marka magaalada madiinaad waa magaalo laga xarimay in daacuunku ku dhaco xanuunka daacuunka la yidhaahdo iyo dajaal gaar ahaan dajaal dajaal kuma soo gelayo dajaal gaalkaa dajaalka ah magaalada madiina iyo magaalada maka ma imaanayo malaa'ig baa ka celinaysa xadiid kaloo saxiix oo imaamu bukhaari uu wariyey ayaa ku timid malaa'igtaasaa ka sarfinaysa oo ka celinaysa axaadiidaasaan caddaysay marka magaaladaasi waa magaalo cajo badan oo sharaf badan oo magaaladii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo saldhiggii iyo markaskii diintu ka fiday baa ku yaalla masaajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa meeshaas ah waa magaaladii dee khayru khalqillaahi nebigeenna calayhi salaatu wasalaam marka qofku markuu galo masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sunnaha ku tukadaa fiican rawdada hadduu helayo ama meeshii kaleo masaajidka markaasna shakara allaha tacaala calaa haadihi nicma nicmadaa weyn oo ilaahay siiyo ilaahay ugu shukrinaya wuxuu ilaahay weydiisanaya arrintuu meesha u yimid ilaahay inuu u taam yeelo ilaahay inuu ziyaarada ka aqbalo ilaahay salaada inuu ka aqbalo kabacdina halkaa markuu kasii baxo waa markuu nebiga sii salaamayey oo sii ziyaarinaya calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahaya assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka yaa nabiy allah assalaamu calayka yaa khiirat allah assalaamu calayka yaa khayra khalqi illah assalaamu calayka yaa xabiib allah assalaamu calayk ayuha nabiyu waraxmat ullahi barakaatu iyo wixii kaloo la mid ah isagoo markaas ziyaarada aadaabteedii diintu inoo sheegtay ilaalinaya salliga nebigana badinaya calayhi salaatu wasalaam haddaba magaaladaas madiinatu lmunawara magaalada noocaasa wey markuu saa hadda nebiga u siyaartana abuubakar iyo cumar buu sii maraya oo islayana isla meesha lafteeda ku duugan iyana sidoo kale u salaamaya oo u ziyaaranaya ee rawdada inuu badiyo ducada iyo salaad inuu ku tukado way fiican tahay nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam maa beyna qabrii wa mimbari rawdatu min riyaadi iljanna riwaayo kalena maa beyna beytii wa mimbari wa mimbari calaa xawdi mimbarkayguna xawdkayga u dul saaran yahay xadiidkii saxiixeynka ku yaalla weeyaan bukhaari iyo muslim adaabta ziyaaradu ilaalinaya dee hadda suurtagal maba ahe laakiin hadday jiri jidhe marmaray suurtagal noqonayso waa la diiday qubuurahoo dhanna waa isku mid oo qabri hadda marka la ziyaaranayo ama nebiga la ziyaaranayo adaabtii shareecada la ilaalinayo qabrigii iyo qubuuraha kale midna lama dawaafo haloosha laguma dhejinayo dhabarka laguma dhejinayo iyo wixii la mid ah waa inuu nebigoo nool soo u xurmayn jiray oo kale intii oo kale u istaago intii oo kale magarata halkaas ka salaamo hadduu maanta nebigoo nool ag joogi lahaa xurmadii iyo sharaftii iyo qaabkii uu samayn lahaa kale u samaynaya qofkaani sidaas baa laga doonaya aadaabta inuu ilaaliyo wuxuu iska ilaalinayaa inuu ku kadsoomo waxyaalo laga yaabo dad cawaama inay sameeyaan aan cilmiga lahayn maxaa yeelay dadka lagu dayanayo waa dadka xamalatu shareecada ee sharciga xambaarsan alimaam asayid aljaliil abu cali alfudayl binu ciyaad caalimkii weynaa raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi ittabic duruqa alhudaa waxaa raacdaa hanuunka waddooyinkiisa walaa yaduruka qilatu saalikiin dadka waddada xaqaa maraya hadday yar yihiin waxba adiga ku dhibi mayso mar haddaa xaq ku taaganta wa iyaaka wa duruqa dalaala waxay iska ilaalisaa waddooyinka lagu hafto ama lagu dhumo taa iska ilaali ayuu yidhi walaa takhtara bikahrati alhaalikiin ha ku kasoomin kuwa ku halaagsamaya waddooyinka lagu dhumo tiro badnaantood kaadaabtii baa la ilaalinaya sharaftii baa la ilaalinaya shareecada maxaasinteedii baa la ilaalinaya waxaa fiican qofku intuu magaalada madiine ku nagi yahado uu joogo salaadaha inuu ku tukado masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo fiican ictikaaf inuu niyeysto waxaa kaloo fiican qubuuraha baqiic inuu booqdo oo u duceeyo iyo qubuuraha shuhadaa uxud waxaa kaloo fiican weliba sunno adaga masjid quba inuu tago oo masaajidkaasna kusoo tukado oo salaada lagu soo tukadaayey salaatun fii masjidi quba waxay u dhigantaa cumray u dhigantaa qof cumraystay ayay u dhigantaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam masaajidka isagoo marna gaadiid saaran buu tegi jira marna isagoo lugeynaya markaasna waa ku tukan jira nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine qofku inta uu joogo waxaa fiican cibaadada inuu badiyo iyo daacada iyo alla ku-xirnaanta oo waxaa ka mid a qur-aanka akhriskiisa inuu badiyo hadduu dhammayn kara uu dhammeeyo salliga nebigana calayhi salaatu wasalaam isagana aada iyo aad inuu u badiyo waxaa fiican hadduu xataa ku soomi karo cibaadaad kala duwan inuu la yimaado xataa hadduu soomi karo inuu soomo hadduu wax sadaqaysan karo waxayso inuu wax sadaqayso cibaadaadka u furan oo dhan waa loo ogolya magaalada madiina ashyaadeeda khaaska ku ah sida ciiddeeda iyo waxyaalaheeda gaarka ku ah oo dhagaxdeeda iyo ciiddeeda laga sameeyey qofku inuu soo qaato lama ogolo dhulka xaramka inta ka soo qaado oo maaragta markaas oo halkaa ka soo qaato lama ogola sida xaramka makaad baan loo ogolay magaalada madiina ugaarteeda lama layn karo waa xaaraam dhirteedana lama jari karo waa xaaraam qofka muxrimkaa oo xaj xihan iyo kan cumrada xihan iyo qofka xalaasha aan waxba xirnayn midna looma ogola sidaa marka ay tahay marka marka u dambayso madiinatulmunawara ka soo safrayo waxaa fiican inuu soo ducaysto oo siyaaradiisa soo dhammaysto oo ilaahay yidhaahdo ilaahayow markii iigu dambaysay ha ka dhigin xaramka rasuulkaada xaramkiisa markii iigu dambaysay ilaahu ha iga dhigine ilaahu igu soo celi xaramaynka marar badan ilaahu igu soo celi warsuqni alcafwa waalcaafiyata fi ddunyaa waalaakhira waruddanaa saalimiina ghaanimiin ducooyinka ayaa kuwa la midka ah inuu ku ducayso ayaa wanaagsan marka walaalayaal salliga nabigana aan badino caleyhi salaatu wasalaam sunnada nabigana caleyhi salaatu wasalaam aan ku sugnaano iimaanka iyo akhlaaqda wanaagsan iyo macruufka samayntiisa aan ku dadaalno meel kastaba xurmada ay leedahay iyo sharafta ay leedahay aan ilaalino waxa weeyaan nasiib weyn weeyaan dadka halkaa jooga ama ilaahay u qadaray waa inay marka kaga faa'iidaystaan cibaado iyo daaco iyo wanaag iyo akhlaaq iyo maaragta xurmo ilaahayna subxaanahu watacaala hayna waafajiyo ilaahayna hayna ka aqbalo subxaanahu watacaala muslimiintana dhammaan allaha ka aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم احشرنا تحت لوائه غدا اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين